inta annagu aan joogno xukunka waxaan idiin ballan qaadayaa inaanan aqbali doonin in nala cabsiiyo inaanan aqbali doonin in dariiqa saxdaa nala ka leexiyo inaanan aqbali doonin in la yidhaahdo nala shaqaysta haddii kale waa idinka ridayna inta aan annagu madaxda nahay anigoo ku hadlaaya keyga iyo kan madaxweynaha waxaan idiin sheegi doonaa sharafta aan raadinayno kama raadinayno qabqablayaal waxaan ka raadinaynaa shacabka soomaaliyeed oo mahadsanteed